madaxweynaha dowlada federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo maanta ka qayb galay shirka golaha wasiirada ayaa sheegay in isbedel guud lagu sameeyey hay-adaha amniga dowladda kadib shir jaraa'id oo u qabtay warbaahinta kulanka kadib maantana runtii isbedel baa dhacay oo waxaa yimid taliyaal cusub hadday noqoto xooga ciidamada qalabka sida gaar ahaan xooga taliska maxaanku rahdaa nabad sugidda iyo booliiska iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyed waxaan rabnaa inay la shaqeeyaan ciidamadooda qalabka sida oo runtii u heelan inay keenaan ammaanka magaaladan si toos ugu soo celiyaan si noloshii ay normal ugu soo noqoto caruurta carruurahooda ay iskuul u aadaan cid alle ciddii adduunka nooga imaanaysa wax noogu darsanaysana aysan marnaba ka walwalin nabadgelyadooda isbeddelkan oo si toosa u saameeyey ilaa saddex taliyo ciidan iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa kulanka golaha wasiirada uu shir guddoominayay madaxweynaha waxaa xilka looga qaaday taliyihii ciidanka xoogga dalka maxamed aadan buud waxaana lagu bedelay jenaraal maxamed axmed jimcaali cirfiid oo horey xilkan usoo qabtay sidoo kale taliyaha ciidanka booliska jenaraal maxamed sheekh xasan xaamud ayaa isla xilka laga qaaday waxaana lagu bedelay jenaraal cabdixakiin daahir siciid oo loo yaqaano saacid taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka dowladda soomaaliya ayaa loo magacaabay cabdulaahi maxamed cali sanbadoushe oo haatan ah mudane ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya iyadoo xilkan laga qaaday taliyihii hore jenaraal cabdulaahi gaafo maxamuud abaanduulihii ciidanka xoogga dalka cali baashi ayaa xilka laga qaaday waxaana lagu bedelay jenaraal cabdulaahi cali caanood kulanka golaha wasiirada oo ahaa mid xasaasi ayaa sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waxaa loogu magacaabay taabit cabdi oo horey u ahaa safiir ku-xigeenkii soomaaliya ee maraykanka waxaana xilka laga xayuubiyey gudoomiyihii hore sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaxweynaha oo watay dareeska ciidamada ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhana al-shabaab wuxuu ugu baaqi shacabka inay garab siiyaan ciidamada qalabka sida ee soomaaliya maadaama dalku uu ku jira xaalad dagaal waxaan u cilaaminayaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan in dalku uu ku jiro xaalad dagaal uu ku jiro xaaladan dagaalka ahna aysan noqon doonin hal dhinac oo keliya ee dagaalkan uu noqon doono dagaal hadduu ilaahay yidhaahdo xaq ah bacdamaa aan xaq ku soconno ilaahay inuu nala jiri doono insha allah maxaa yeelay annagu waxaa naga go'an in ummadda soomaaliyeed badbaadadeedii aan ka shaqayno iyo horumarkeeda si qof walba uu dee nolol fiican u helo yaa naga go'an madaxweynaha ayaa ugu dambeyn xusay inay cafis u fidiyeen dhallinyarada la marin habaabiye ee ka tirsan urarka al-shabaab isagoo sheegay inay haystaan muddo lixdan cisho ah inay isu soo dhiibaan dowladda federaalk ee soomaaliya dowladduna ay ballan qaadayso in ay heli doonaan daryeel wanaagsan waxaan rabaa inaan baaq aan u diro cafis ah ee dhallinyarada runtii la waalay oo shabaabka ay maxaan ku rahdahaa ay waaleen oo ay khaladka uga sheegeen dalkan waxa uu yahay iyo diinta diinteenna maxaan ku rahdaa muqadaska ah inay noo soo noqdaan oo ay qayb ka noqdaan horumarka dalka waxaan ku soo dhoweynaynaa gacmo furan waxaan dejinaynaa meel waxaan siinaynaa waxbarasho waxaan siinaynaa shaqooyin haddii si khalad wax loogu sheegay dalkan waa dalkoodii annaga waa carruurteenna weeye waxaa laga rabaa in aysan dadkooda laynin aysan hantida dadkooda aysan burburin waxaan ugu baaqaynaa muddo lixdan casho ah inay casis aan siinay ay noo yimaadaan gacmo furan aan ku soo dhoweyno hubka ay ummaddooda ku laynayaanna ay iska dhigaan si kastoo ay tahay bedelka lagu sameeyey hay-adaha amniga dowladda iyo maamulka gobolka banaadir ayaa ku soo aadaya xilli shalay magaalada muqdisho ay ka dhaceen laba qarax oo sababay dhimasho iyo dhaawac zaynab abuukar v o a muqdisho